halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimco toddobylabaatanka bisha nofembar sanadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare ciidle nuur
waa shir loogu talagalay in xoog lagu saaro arrimaha lagu xoojin karo aviation adduunka gaar ahaan dowladaha soo koraya kaasina wuxuu ahaa cali jaamac jangeli wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka ee soomaaliya oo ka warbixinaya shir caalamiya uu kaga qayb galay dalka kanada waraysi ayaanu idiin hanaynaa qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah maleeshiya beeleedyo laga abaabulay gobolka hiiraan si ay ula dagaalamaan ururka al-shabaab amisom oo u soo gabagabaysay tababar maalmahanba magaalada muqdisho uga socday baarlamanka maamul goboleedka galmudug xubno ka tirsan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida tobannaan kun ayaa isugu soo baxay caasimadda kenya ee nairobi si ay ula dabaaldegaan badariga hogaamiye madhabta katoliga ee kristanka bob francis kaasoo noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyey ee noociisa kenya booqda tan iyo sagaashan iyo shantii francis ayaa gaaray jaamacadda nairobi khamiistii aynu kasoo gudubnay kaasoo markaasina soo dhex maray dad aada u faro badan oo isugu soo baxay si ay isagu u arkaan kal hore ayuu baadirigu waxa uu ugu yeeray hogaamiyaasha muslimiinta iyo kristankuba inay sameeyaan wadahadallo laga hortegayo xagjirnimada iyo falalka keena rabshadaha ee magaceeba lagu gelayo maruu booqdayna xarunta nairobi oo ku taalla qaramada midoobey una qaabilsan deegaanka ayuu sheegay inay tahay in si deg deg ah wax loogu qabto cimilada adduunka lana difaaco deegaanka madaxweynaha dalka faransiiska francois holland ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa dalka ruushka valadimir putin ay isku raaceen inay isdhaafsadaan siraha ku saabsan kooxda isis iyo kooxaha kale ee ka dagaalama dalka ciraaq iyo weliba syriya si loo wiiqo awoodooda loona muujiyo waxtarka ololaha weerarada xagga hawada ee ay ciidamada cirku dalkaasi ka geysanayaan master oland ayaa sheegay in ay isdhaafsan doonaan labada dhinac wararka ku saabsan cidda la bartilmaameedsanayo iyo cidda kale halkaasi ayuu ku sheegay shir jaraa-idoo ay labada mas-uul si wada jira u qabteen khamiistii shalay iyagoo ku sugan magaalada moscow kadib kulan ay madaxdu yeesheen madaxweynaha faransiisku waxaa kale uu intaasi ku daray inay isla meel dhigeen inay muhiim tahay oo keliya in la bartilmaameysado argagixisada laakiin aan la weerarin ciidamada la dagaalamaya argagixisada sida ay hadalka u sheegeen madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in maraykanku uu ogaa jihada iyo wadada ay ku socotay diyaaradoodii talaadadii dhoweed lagu soo riday hawada turkiga iyadoo madaxweynuhu ku anducuuday inay ahayd in maraykanku uu u sheego arrinkaasi turkiga oo ay xulufo yihiin si looga baaqsado in diyaaraddaasi ay soo dhacdo madaxweynaha ruushka ayaa sheegay inay isweydiinayaan waxa maraykanku ay ugu sheegeen halka ay diyuuradooda ku socotay iyo wakhtiga haddii uusan maraykanku u gudbanaynin fariintaasi xubnaha kale ee isbahaysigiisa ku jira maraykanka ayaa heshiis kala dhexeeya ruushka kaas oo ku saabsan sidii looga hortagi lahaa isku dhacyo dhinaca hawada oo dhex mara diyuuradaha labada dal kuwaas oo duqeymo ka geysanaya dalka syriya turkiga ayaa sheegay inay digniino isxixiga u direen diyaaradda ruushka ee ay sheegeen inay hawadeedu kusoo xadgudubtay talaadadii ka hor intaysan soo ridin
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waxaa magaalada montreal ee dalka kanada lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo lagaga hadlayay arrimo ku saabsan duulimaadyada caalamka wadamo badan ayaa shirkaasi kasoo qayb galay dhinaca soomaaliyana waxaa goobjoog ka ahaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka iyo duulista ee soomaaliya maser cali cali jaamac jangeli haddaba jamaal axmed cusmaan oo stuudiyaha igu heliya ayaa xalayto wasiir jangeli khadka telefoonka ee kanada kula xidhiidhay ugu horeyna waxaa weydiiyey bal wuxuu shirkaasi ku saabsanaa shirkan wuxuu ku saabsanaa waa world aviation forum bale waxaana sanadkan ku-dhigiisu ahaa no country left behind inaan dalna dalalka adduunka oo dhan laysu soo gaarsiiyo xagga standardska iyo safetyga iyo aviationka maadaama uu adduunka isku xidhan yahay marka waa shir loogu talagalay in xoog lagu saaro arrimaha lagu xoojin karo aviationka adduunka waa garta gaar ahaan dowladaha soo koraya sida aviationkooda kor loogu soo qaadi lahaa oo u noqon lahaa mid taabagala oo oo oo the highest standardska adduunka la socda waa gartay marka soomaaliya muddo fara badan bay ka maqnayd een, ee, dhinaca duulamaadyada caalamka ilaayo hadda shirkan muxuu muhiimad gaara ugu lahaa een, soomaaliya oo aad adigu u matalaysay dee shirkan eh, madaxdii wasiiradii baa ka soo qayb galay eh, maareeyaashii guud baa ka soo qayb galay hay-adaha dadkii madaxda ahaa baa ka soo qayb galay stakeholderska wixii aviation ku lug lahaa nooc uu doonaba ha ahaatee, eh, ayaa joogay marka de ahmiyad buu leeyahay oo aad ogtahay dowladaha dib u dhacay baynu nahay xagga marka la eego xaggaas Eh, sidaa darteed dowladaha ka faa'iidaysanaya eh, haddii tallaabooyinkan la qaaday iyo iyo ololahan la qaaday eh, eh, eh, eh, eh, eh, hadduu hirkaco se la doonayo hirkaco dowladaha ka faa'iidaysanayana waa gartay ee, sidaad ka dhawaajisayba soomaaliya dib u dhac baa ku yimid marka sidee baa markaa soomaaliya loo soo gaarsiin karaa heerarka dalal kale ee haatan joogaan dhinaca duulamaadyada caalamka wallahi de- de- dadaal badan baa haddaba socda Mm.
Eh, meeshuu eh, uu baaba'aybo de hadda tobanay toban sannadood ba hadda lasoo wado hay-addii la dhisay oo dadla tababaray oo hadda de wax waa jiraan laakiin heerkii la rabay ma gaadhsin sidaa darteed eh, eh, himiladu waxay tahay in lasoo gaadhsiiyo heerkii caalamiga ahaa soomaaliya keliya maahe dowladaha dib u dhacu ku jira aviationkooda weliba xagga standardska iyo ayaa la doonaya in lasoo gaadsiiyo marka de kolley dowladaha ka faa'iidaysan doona ololahan ah. annaguna dadkii eh, meeshaanu ku aragnay ama wasiir ha noqdo ama meereyaal guud ha noqdo ama ururo kaleba ha noqdeene Eh, eh, de waxaanu doonaynay in capacityga eh, awoodda ama xagga tababaro ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee eh, eh, soomaaliya laga caawiyo marka dowlado badan aanu aragnayna aada iyo aad bay eh, arrintaa usoo dhaweeyeen waana dadaal badan baana socda dib u dhis xoogla hadda ku socda dee hay-adda shuruucdeedii baa socota regulationskeedii baa socda insha allahna dee waxaan filaynaa sanooyinka soo socota eh, dee hay-ad aviation oo aada iyo aad adduunka la qabsan karta eh, oo dee standardka ugu sarreeya leh in in ay ka soo baxdo marka waxaan u gartay ee, ee, shirkaasi een, ka sokow in kulamo kale aad la qaadateen oo si gaar ahaaneed madaxdii ka soo qayb gashay ee, shirarkaasi ka mid ah ha dee wasiiro badan baanu aragnay i- i- iyo iyo jeermaanada hay-ado meelaha qaarkood hay-adaha jeermaanadooda iyo eh, ayaa ayaa xukuma marka dowladahaanu aragnay oo dhan ee asxaabta ahaa eh, kolley waxaanu ku codsanayna waxa ahayd inay naga caawiyaan eh, sidii eh, capacityga iyaga loo dhisi lahaa oo tababaro noocyada kala duwana qaarkoodna ballan qaadiyo waa ka haynaa insha allahna waa dabagelaynaa waxaa kaloo aanu aragnay xogayaha guud ee ee ururka gabadh ee hadda dhowaan qabsatay xogay xogayaha guud ee ururka iyadana laba kulan oo kala duwan baan la qaadanay ee si fiican baanan iswaafaqananay wadamo kale oo carbeed ayaa nagu maqaala inaad si gaara ula kulanteen oo arrimahani aad kala hadasheen balse carabta dowladahan la kulanay de waxaa kamid ahaa u a e ee aviationkeeda ninka director generalka ka ah Mhm.
ee chairmanka authorityga ee qadarna waa aragnay ee ee waana runtii ee waa hay-ad madax banaan oo ee waxaan kalo oo ee wafdiga iyago qaar arkeen manduubka sacuudiga u fadhiya kullina wadahadalladaas kolley dowladahaasoo ee haddaba ogolaaday in ay qeyb weyn ka qaataan aviationkooduna aada u dhisan yahay for example u a e de waxay ku jirtaa dowladaha aviationkoodu aada iyo aada u dhismay Eh, qatar saas waxay leedahay college caan oo oo center of excellence ah, oo runtii tababaro bixiso xataa markii sideetanaad tababar Mhm.
siin jirtay aviationkeena marka haddana waa ballan qaadeen inay naga caawiyaan arrimaha marka waana dabagelaynaa insha allah wasiir muddo kala gedisan baa arrimaha een, maamulka hawada soomaaliya in soomaali lagu soo wareejinayo aada loo hadalhayey dibudhacyo ayaa ku yimid arrimahaasi hadda xaggee bay marayaan hawshii aada bay u socotaa haw- hawshu eh, wax maalin uun ku dhammaanaya maaha iyo wiig Eh, meeshii eh, laga hagi lahaa dhismaheedii wuu socdaa Eh, qalabkii waa loo dalbay waxyaalahan xogayaha guud hadda kala soo hadalnay bay ka mid tahay Eh, markay daartaasi dhammaato ayaa qalab qalab casriya oo oo lagu hago qalabka ugu dambeeyaa la dhigaya hawshaasoo dhan waa socotaa kormeer baa bisha soo socota qaar ku imanayaan Eh, sahana eh, kuwa sharikada qalabka laga soo iibsaday maalindooda iyaduna eh, laga dalbay way yimaadeen say u eegaan meesha la dhisayo Eh, contractorkeeda say ula hadlaan Eh, marka de hawshu waa socotaa hadda wax hortaagan waa wax farsamadaasoo dadkii tababarkiisii baa socda tababarkaasna dee waaba laba dhinac oo qaarna kawa dhinac ka wada kuwa nairobi u joogaana dee waa lasoo wareejin doonaaba waa tahay waan gartay dhinaca diyaaradii soomaaliya airline arrinteeda maxaa iyana nooga sheegi karaysa aada bay u socdaa dadaallo xoog leh investment badan bay u baahan tahay dadayuuraduhu runti marka proposals fara badan oo kala duwan baanu meelo badan ka helnay waxaana socota qiimeyntii kala xulashadoodii dadaalkaa la wado loo dhammaystiro waxay la tahay in inde guul laga gaari doono soo noolaanshaha soomaaliya lahayd kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo hawada ee soomaaliya cali jaamaca jangeli oo u waramayey waryahayaga jamaal axmed cusmaan halkaad ka dhegaysanaysaana waa washington
khubro ka socda xafiiska midooda afrika ee soomaaliya ayaa tababar usoo gabagabeeyey ku dhowaad kalabar xubnaha baarlamaanka galmudug tababarkaasi oo maalmahanba ka socday magaalada muqdisho ayaa waxaa gabagabadii warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a ee magaalada muqdisho jacfar kuukaay ku dhowaad konton xildhibaan oo ka mid a baarlamaanka galmudug ayaa ka qayb qaadanayay tababarkan waxaana fulinayay midowda afrika xafiiskiisa howlgalka soomaaliya ee amisom loo yaqaano xildhibaanada ayaa la barayay qaabka ugu habboon oo ay howshooda iyo kaalintooda kaga soo bixi karaan sida ay ku waramayso ku-xigeenka madaxa amisom ee soomaaliya linda wenyoto oo munaasabada ah arintan loo sameeyey ka hadashay
and the objective of this training was organized by AMSOM to educate new members of the assembly.
farxad weyn bay noo tahay inaannu qabanno tababarkan shanta cisho socday ujeeddada ay amisom u qabatay wuxuu ahaa inay wax barto xubnaha baarlamanka si ay howlahooda baarlamanka si hufan ugu qabtaan inay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen islamarkaana ay si xigmadaysan u xalliyaan dhibaatooyinka bulshada ka dhex jira ayaa lagu dardaaray xildhibaanada taasoo sida mas-uuliyiinta amisom ee munaasabadda ka hadashay ay rumaysan yihiin ah qaabka ugu habboon ee xasilooni waarta lagu heli karo linda wenioto haweeneyda ku-xigeenka waa madaxa howlgalka soomaaliya ee midowda afrika oo daba socotay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa xustay in gacanka hadal iyo xabad aanan marnaba xal lagu gaari karin
waxaannu idinla hadlaynaa maxaa yeelay waxaad tihiin hogaamiyeyaashii siyaasiyiintii mashaakilka soomaaliya laguma xallin karo rasaas iyo qoryo waxa wax ka qaban karaa waa idinka waa carruurtiinnii waa dumarkiinnii waa xubnihii qabiilooyinkiinna idinka ayaa la rabaa inaad wax ka qabataan dhammaan madaxdii amisom ee munaasabadda gebagabada ahayd oo ka dhacday xerada xalane ka hadashay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen muhiimadda tababarada noocan ahi ay u leeyihiin xildhibaanada dowlad goboleedyada dalka oo ay sheegeen inay iyagu sal u yihiin nabadaynta iyo wadaxaajoodka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo tababarkan si rasmi ah u soo xiray ayaa mahad u celiyey hogaanka midowda afrika ee soomaaliya isagoo xildhibaanadana u rajeeyey in ay noqdaan kuwo wixii ay barteen dabaqa master xareed waxa uu faahfaahinayaa waxyaabihii xoogga lagu saaray tababarkan muddada shanta cashaha in ku dhow kala bar xildhibaanada baarlamaanka galmudug uga socday magaalada tan muqdisho tababarkan wuxuu ku saabsanaa baarlamaanka siduu u shaqeeyo iyo sida guddiyada isku maamulaan iyo casharo kale oo faa'iidooyin u leh howlaha asaasiga u ah baarlamaanka sida madaxda guddiyada in la baray gudashada waajibaadka siday u wada shaqayn lahaayeen dhexdooda iyo sida warbaahinta loo maareeyo siiba wariyaha su-aalaha adag weydiiya siyaasiyiinta waxaan rajaynayaa in tababaradan aad ka kororsateen macluumaad badan islamarkaana aan rajaynayo inaad bulshada aada howshaan culus u haysaan dib ugu celisaan iyagoo ka faa'iidaysanaya waayo aragnimada aad ka dhaxasheen casharadii qiimaha weyn xambaarsanaa waa kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo loo fidiyo xubnaha baarlamanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug oo iyagu shan bilood ka hor xilkaasi loo dhaariyey jacfar kuukaay v o a muqdisho aad iyo aad buu u mahadsan yahay waryahayga jacfar kukaay ayaa warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray waxaadna dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee v o a
hoosimaha guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraana ah dhinaca siyaasadda iyo amniga maxamed ibraahim cabdilaahi oo waraysi siiyey v o eda ayaa sheegay in ay dhisayaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maleeshiyad iyo deegaan kuwaasi oo la dagaalamaya ururka al-shabaab howlgalladii ugu dambeeyeyna ay ilaa toban qof ay kaga dileen ururkaasi al-shabaab wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan arrimahaasi ka waraystay muddadan laba bilood gudahooda waxaa dhacay soddon howlgal oo gobolka hiiraan deegaanadii la qabtay deegaanadaasoo inta badan ay shabaab lagula dagaalamayay oo loo abuuray ciidamo maleeshiyaad oo loogu talagalay inay ka kiciyaan maadaama aysan ku baahi karin ciidamada amisom gobolka hiiraan oo dhammaystiran waxaana ugu gollena waxay tahay inay geedka ay galaan iyo meel walbay galaan ay ugu dabagalaan maleeshiyaadkaas iyo ciidamo beeleedyada loogu abuuray tuulooyinka iyo degmooyinka la qabtay hadda waxaa dhacdadii ugu dambeysay meel oo bulubirta u jirta oo lixdan kilomitr u jirto sideed nin oo sideed nin oo nabadiidka ayaa lagu dilay aada iyo aad ayay ugu mahadsan yihin ugu mahad celinaa nimankaasi la dagaalamay nabadiidka waxayna kula dagaalameen waxay tahay nimankaasi nabadiidka sakawaad waxa ay ugu yeereen oo hantidooda ay ku boobayaan xaqiiqdii meel iyadana labaatan kilomitr u jirta oo lagu magacaabo afcad degmada jalabaqsi oo iyadana sidaasoo kale dhacda mid lamid oo shabaab lagula dagaalamaya ka dhacday sidoo kaleeto waxaa jira waxyaabo badan oo hadda laga qabtay gobolka degmada halgan oo kaleete waxaa jirtay sargaal oo horjooga al-shabaab oo meesha lagu dilay oo u qaabilsanaya dhanka sakawaadka waxay ugu yeereen sakawaadka xaqiiqdii muddooyin badana waxaan raadinaynay dadyooga u qaabilsan ee u fududeeya howlahaasi sargaalkaasi habeen dhexdaasoo gacanta soo galay meeshana ciidamadii meesha ugu takhalusiyeen waxay ahaayeen ciidamo la diyaariyo oo qorshaysan in laga waayo labada kun lix iyo tobanka ka hore in laga zuuliyo shabaab deegaankan oo hiiraan xaqiiqdii iyadoo howlgalkii si dardar lagu socdo ayaa waxay da-een roobab roobabkii ayaa joojiyey dagaaladii iyo wixii lagula jiray shabaab haddana waxaa socdo howlgalkii oo kii hore mid ka ballaaran ah
dhinaca kale waxaa socotay abaabul la doonayay in labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe maamul goboleed loo dhiso waxaa muddooyinkan uu muran ka taagnaa halka gogosha la dhigayo meesha caasimadda noqonayso kan guddoomiye ku-xigeen gobol ee dhinaca siyaasadda iyo amniga maxaad nooga biiri kartaa meesha ay wax marayaan waa mahadsan tahay howlgalkaasi wuu socdaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada gobolda labada gobol aada iyo aad ugu socdaa waxaan rajaynaa mar dhow inay soo bixi doonto wax lagu farxo xaqiiqdii miro aada iyo aada u fiican wasaaradda arrimaha gudaha waxaan anaga jecelnaha inaan u gudbina xaqiiqdii annagoo wasaaraddii nagala soo magacaabo meesha ay tahay xaqiiqdii dadka gobolada jooga inay la tashtaan aysan dhicin dad meelo kaleda jooga inay la tashanin waxaan jecelnaha mar har iyo habeenna u taagana waxay tahay inaan dadkaas walaalaha isku keenno oo si nabada aan ku wada heshiino meel fiican oo ogogasha lagu wada kalsoon yahan la dhigo kaasi wuxuu ahaa kusimaha guddoomiyaha ahna ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka hiiraana dhinaca siyaasadda iyo amniga maxamed ibraahim cabdilaahi oo magaalada oo u waramayey wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa soddonka bisha nofembar labada kun iyo shan iyo tobanka oo talo maxay ku saabsanaan doontaa wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aannu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan ciyaarihiina loolanka brimer liaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarso ah laliigaha sbain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen naima iyo suarez bundusliga zeria a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waa haseer dhakacdhakax ka helaad
idaacadan cusubeed oo soo geli doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban iyo efemyada v o a ee geeska afrika dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
subax wanaagsan mar kale jimco wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay idaacadda v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa washington dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhowaataan xubinta umuuraha islaamka waxaana saaka soo diyaariyey warbixintan idinla socodsiinaya wariyahayaga axmed cali sheekh
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka baadariga madhabta roman katolig ee masiixiyadda bob francis oo booqasho ku maraya qaaradda afrika ayaa sheegay in wadahadalka diimaha ee afrika ay muhiim u tahay in dhallinyarada la baro in diimuhu aanay oggoleen in dadka la iska dilo baadariga ayaa sidan waxa uu ka sheegay dalka kenya oo uu booqasho ku marayo kenya ayaa dhowaanahan waxaa ka dhacay weeraro ay geysteen kooxaha mayalka adag baadariga ayaa kumanaan dad kirishtan ah oo reer kiinyaan ah kala qayb qaatay xus lagu soo dhoweynayay oo ka dhacay caasimadda nairobi tobannaan kun oo dadweyne kenyaan ah ayaa ka qayb qaatay munaasabaddan iyaga oo heysaya oo cayaaraya dalka kenya ayaa waxaa ku nool afartan iyo shan milyan oo qof kuwaasi oo saddex meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta katoliga kala qaybsanaanta muslimka iyo kiristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadariga rabo inuu safarkiisan qaaradda afrika uga hadlo bob francis ayaa mari doona dalka uganda oo ay horey uga dhaceen weeraro argagixiso iyo dalka jamhuuriyadda bartamaha afrika oo colaad ay ka dhex aloosan tahay dadka muslimiinta iyo kiristanka dalkaasi ku wada nool bob francis ayaa ka hadlay weerarada al-shabaab ay la beegsadeen kenya labadii sano ee lasoo dhaafay gaar ahaan weerarkii suuqii westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda gaarisa waxaana uu tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xag jir ah haddaba waa sidee mowqifka ay diinta islaamku ka qabto wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan waxaa ka jawaabaya su-aashaas sheekh sacad muuse oo ka mid ah culimmada gobolka minnesota ee dalkan maraykanka una ololeeya arrimaha nabadda rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam axmedow ood ogeyd yani inuu ahaa khaatamu alambiyaai waalmursaliin marka madiina uu u haajiray nebigu madiine tegey wuxuu dhisay umma ummadda bini-aadanka ee meesha ku noolayd oo dhan buu isaga oo isla diinta islaamka wada muu odhan qasab diinta islaamka usoo raacee wuxuu yidhi yani maxaanku wasiiqat lmadiina heshiiskii madiinuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha uu tegey madiina waxaa ku noolaa dad maaragtay yahuuda kuwa kiristaana waxaa ku noolaaya kule kuwa aan diimo haysan laba qabiilo oo ows iyo khasr loo jiray oo boqol sana isdilaya baa jiray oo maxaanku idhaahdaa uu de heshiis dhex dhigay dadkaa madiine ku noolaaye mujtamaca kala duwan ahaa ee xataa yacni nasab ahaana u kala duwan diin ahaana u kala duwanaa markaasi ayuu wuxuu ku walaaleeyey heshiiskii wasiiqadii almadiina oo yidhi wadankan ama magaaladan waynu wada leenahay waan wada deganahay lakum diinukum waliya diin idinkuna diintiina le taydaan leeahay maxaanku laakiin wada noolaanshaha wax kala iibsiga wax isbarinta wax isasiinta isdaweynta xataa iskaraamaynta isasharifaada yacni iska farxinta yani dadku inay nolol wanaagsan ku wada noolaadaan buu nebigu caleyhi salaatu wasalaam uhorsheeday marka dee wada noolaansho adeer ninka doonaya inuu bal bini-aadanku inay wada noolaadaan in kale inuu u kala cadaato siiradii nebiga caleyhi salaatu wasalaam wasiiqat lmadiina ha akriyo arrintaasina waa arrin aada iyo aad maanta bini-aadanka ugu muhiima oo bini-aadanku meeluu joogaba dee wada noolaanshihiisu waa arrin uu ilaahay waajib uga dhigay inay wada noolaadaan bob francis ayaa hogaamiyaal muslimiin iyo kristan ah nairobi ugu sheegay inay wada hadlaan taasi oo uu yidhi waxa ay kaalin ka qaadan kartaa in laga adkaado ficilada rabshadaha ku salaysan iyo mayal adeegnimada francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimuhu uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaar haddaba isu soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan qayb ma ka qaadanaysaa in dunida nabad lagu soo dabaalo waxaan su-aashaas mar kale weydiiyey sheekh sacad muuse horta de axmed wada noolaashaha hadda bini aadanka yani isagu isaga oon had lahayn wada noolaashuhu oo xataa haddii markii nebi maxamed uu jihaadka ku jiray ee diinta islaamka la fidinayay ee kufaartuna ay ka soo horjeeday diinta islaamka in bini aadanka la gaadhsiiyo waa diin usalaam diintan waa diin usalaam waa diinu raxma ee nabigeena calayhi salatu sala ila qura kasta kuma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamka waxaan kusoo dhinay raxmad iyo nabadgelyo oo magaca ilaahayna uu yahay magacyada ilahay sagaal iyo sagaalsankiina uu magac ilaahay ka mid yahay assalaam oo salaamku uu yahay huwa ismun min asmaa illah alxusnaa magacyada ilaahay beace inay bini aadan ku wada noolaadaan ayaa xataa dagaaladii markaa jihaadka asxaabtu ay hogaaminayeen raggii waaweynaa ee de maxaanku sacad bin waqaas iyo khaalid bin waliid iyo ay ka mid rasuulku ula dardaarmi jiray markuu diro jihaadka dad u diro ama u diray ciidamada muslimiinta wuxuu odhan jiray war halaydina walaa taktuluu annisyaan naagaha ha dilina wala sibyaan caruurtana halaynina wala shuyuuk dadka waaweynna hadii wada noolaashay ka mid taha arrintaas ya wala e maxaan ku idhaha dilina maxaan ku idhaha wala shuyuuk dadkana ha dilina wala dabiib dadka dhakhtaradana ha dilina arrintaasi waxayna tusaysaa bini aadanku inuu isku baahan yahay oo aanu kala maarmaynin marka yacni dagaalku mar buu jiraa matalan diinta islaamka markaanaynu ka hadlayno shareecada islaamka mar bay qofka muslimkaa waajib ku tahay haddii uu dagaalami karana uu wax iska celin kara u dagaalamo oo waaciddu lahu marsadactu marka hore u haysto wuxuu ku dagaalamo iyo ciidan ku dagaalamo iyo hub ku dagaalamo u dhigta hubka cidda kasoo horjeeda ayaa markaa waxaa la yidhi maaragtay yacni maxaan ku dhahaa dagaalamina ilaa la idiin fasaxa mooyaane waa in markaa dagaalku leeyahay shuruud marka shuruudii haddii la hayo dee markaa maaragtay laakiin maanta waktiga aan joogno sida culimada islaamka oo dhanna kulligood ay aaminsan yihiin innaguna diinta islaamka noo cadaynayso mar haddiiba aan qofka muslimka ah loo diidaynin salaadiisa iyo tawxiidkiisa iyo masaajidiisa iyo inuu ku noolaado waddan aan muslim ahayn dee adeer ma maaragtay markaasi wada noolaashihiibaaba maaragtay dee soo hormaray marka waad aragtay hadda muslimiintu caalamulislaam oo dhan bay ku nool yihiin caalamulkufaar oo dhan wadamada gaalada o dhanna way ku nool yihiin maxaa keenay waxaa keenay waxa weeyaan wada noolaashihii baa suuro galay lakum diinukum waliya diin baa suuro gashay hadda imika dadka muslimiinta ee adeer maraykanka joogaayay ifham ilmasala alxaqu yuqaal xaqana waa in la sheego weeyaane waxa weeyaan yani waxay ku nool yihiin waddan ay dad gaale ah oo diin kale lagu maam diin kala haystaay ay maamulayaan sida kiristaanka oo kale muslimiintiina waa xor xorriyad bay ku nool yihiin oo waxaa la yidhi yacni shaqada waa loo siman yahay waxbarashada waa loo siman yahay caafimaadka waa loo siman yahay wada noolaasho iyo neighborka iyo wax kale iibsiga waa loo siman yahay waad aragtay dadka aaminsan madhabta katoliga ee qaaradda afrika ayaa si aada u sii badanaya iyadoo la saadaalinayo inay gaari doonaan shan boqol oo milyan sannadka laba kun iyo konton laakiin sidoo kale dadka muslimka ah ayaa iyaguna lagu wadaa inay intaasi ka sii bataan oo ay gaarhaan lix boqol iyo toddobaatan milyan intaasina waxaa noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo intaynu mar kale dib u kulmi doonno sidaasiyo nabadgelyo
axmed cali sheekh ayaana la socotiinayay barnaamijkaasi amuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e qadarka yaraa kooban ee wakhtiga inooga hadhsan aynu wada dhegaysanno codka sayid khaliifa iyo heestii sabigii aan weli dhalan codkaasi sayid khaliifa ayaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan waa sahre cidleeye jamaal axmed cusmaan oo idin leh tan iyo afarta galabnimo intaanu kulmayno ammaano allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.